bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobadaha warkeena subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo sheegay inay baarayaan sababta muwaadiniintooda soomaalida ay ugu dhinteen qabow dartiisa dowladda imaaraadka carabta oo sheegtay la xoojin doono gargaarka loo filay dadka abaaruhu saameynay ku dhaqa gudaha dalka soomaaliya doorashada laba kursi oo baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb oqaashii waxgaraadka gobolka hiiraan oo soo dhaweey dadaalku wado madaxweynaha maamulka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in adkeyn doonaan amniga doorasho kuraasta baarlamaanka ee dhowaanta ka dhici doonta magaalada jowhar qaar ka mida dadka ka soo barakacay abaaraha saameynta baan ku yeeshay dadka ku dhaqan gobollada jubbooyinka oo dalbada in gargaar deg dega lala soo gaaro akhbaaraadka dibaddana dowladaha maraykanka britain oo xulafadooda oo muwaadiniintooda ku sugan yukrain ugu baaqay inay si deg deg halkaas uga baxaan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadii wararkeena kusoo dhawaada warkaasi oo dhammaystiran dowladaha turkiga iyo weliba sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan sababaha ay dadka soomaalida ugu dhintaan qabowga dartiisa wariyaheena xuseen washington ayaa warkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta cabdisaciid muuse cali ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka turkiga multi grad kulanka labada wasiirar arrimo dibadeed ayaa waxaa looga wada hadlay adkeenta cilaaqaadka dhow ee labada dowladood iyo sidoo kale shacabka walaalaha ah ee soomaaliya iyo turkiga kuna salaysan iskaashigooda ku aadan arrimo dhowr ah labada wasiir ayaa wadahadalkooda ku lafuguray sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotada dheer ee soomaaliya iyo turkiga iyagoona si gaar ah diiradda u saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo xoojinta taageerada dowladda turkiga ee qorshaha ay soomaaliya kula wareegayo amniga mas-uuliyadda qaranka dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo turkiga ayaa isla gartay in baaris lagu sameeyo sababaha keenay iyo xaaladaha ku xiran geerida muwaadiniin soomaaliyeed oo shan ah kuwaas oo ku geeriyooday xuduudka u dhexeeya dalalka turkiga iyo griiga wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda xilgaarsiinta cabdisaciid muuse ayaa uga mahad celiyey dowladda turkiga taageeradeeda ay la garab taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isagoo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta la wadaagay dhigiisa dalka turkiga dareen farxadeed oo ku aadan in shacabka soomaaliyeed ay muujinayaan bogashada madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo marwadiisa oo ay dhowaan ku dhacay cudurka listaha covid sagaal iyo toban islamarkaana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu ka bogsaday cudurkaas balse weli uu xaaskiisa hayo iyadoona la sheegay in madaxweynaha uu haataa caafimaad qabo uu ka bogsaday cudurka covid sagaal iyo toban oo ku dhacay iyadoona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda cabdisaciid muuse uu la wadaagay dhigiisa turkiga fariin ku aadan bogsashada madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan kulanka dhexmaday labada wasiir ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay la kaashanayso baaris ay ku sameynayso sababaha iyo xaaladaha ku xiran geerida muwaadiniin soomaaliyeed oo shan ah kuwaas oo qabow dartiis ugu dhintay xuduudka u dhexeeya dalalka turkiga iyo griiga waxaana muwaadiniinta soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen muwaadiniin muhaajiriinah waa muhaajiriin fara badan oo ku safreeyey xuduudka u dhexeeya dalalka turkiga iyo qabowga xilli uu jiray qabow daran islamarkaana waxaa la sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed oo shan aha ay ka mid noqdeen dadka qabowga dartiis ugu dhintay xuduudka u dhexeeya griiga waa turkiga iyo griiga kuwaas oo doonayay in ay qaab waa tahriibahaan ay ku galaan dalalka yurub
doorashada laba kursi oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa maanta waxay ka dhacaysaa magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug
doorashada laba kursi oo ka mid a golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada caasimada ah ee markaasi galmudug ee dhowsamareeb sida uu qorshuhu ahaa ayaa lagu waday in la qabto saddex kursi balse waxaa dib loo dhigay hal kursi oo ay markaasi ku tartamayeen dumar kadib markii la sheegay inuu cadaadis ka yimid madaxda sare ee dalka qaarkood kursiga hoob labaatan iyo shan waxaa isku diiwaangeliyey musharaxiinta kale ah maxamed abuukar cali jacfar iyo xasan cali cusmaan waxaana lagu wadaa inuu kursigani soo qaato jacfar oo hadda guddoomiye ka ah degmada dayniile musharaxiinta kursiga ama musharaxiinta kursiga hoob siddeetan iyo kow isku diiwaangeliyay ayaa waxa ay kale yihiin cadar cali maxamed nasro maxamed daaley markaasi waxaa lagu wadaa in kursigani ay soo qaadato cadar cali maxamed doorashada ka socota galmudug ayaa inta badan inta badan ah mid xidhan uusan ka furnayn tartan xoogan oo dhex mara musharaxiinta
dowladda isutanka imaaraadka carabta ayaa sheegtay in la xoojin doono howlaha gargaarka ah ee lagu fidayo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyagoo ku sugan gudaha dalka soomaaliya madaxa hay-adda bisha cas ee dalka isutanka imaaraadka carabta ayaa waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxda hay-adda bisha cas ee imaaraadka ee soomaaliya howlgallada ka wada dhinaca bini'aadinimada isagoona sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo howlaha dhinaca gargaarka ee loo fidinayo dadka abaaruhu halakeeyeen ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay inay dowladda dalka sultanka imaaraadka carabta ay sii kordhin doonto dadaalkeeda ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya sheekh xamdaan bin zaayid al nahyan oo ah guddoomiye hay-adda bisha cas imaaraadka carabta ayaa sidoo kale amray in la xoojiyo howlgalka lagu caawinayo dadka abaaruhu saameyn ku dhaqan soomaaliya amarkan ayaa waxauu imaanaya kadib markii sheekh xamdaan uu qadka telefoonka kula hadlay ergada howlaha bishacas imaaraadka ee ku sugan soomaaliya si ay barnaamijyada bani'aadanimo ugu fuliyaan gobollada sida daran abaartu ay u saamaysay sheekh xamdaan bin zaayid ahlanahyaanna waxa uu sidoo kale warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya ay siiyeen madaxa ergada bisha cas ee imaaraadka ee ku sugan soomaaliya maxamed khamiis al kaa'ib kaasoo sidoo kale faahfaahin ka siiyey isaguna sida howlgalka ay uga socdaan ilaa ay hadda gudaha dalka soomaaliya qaradka adabka iyo dadaal kala hari doonin caawinaadda dadka u baahan soomaaliya sidao loogu horumarin lahaa adeegyada iyo nolosha uu yidhi dalka imaaraadka carabta ilaa iyo hadda ee keliya ee gargaarka soo gaarsiiyay dadka abaaruhu saameeyay soomaaliya iyadoo laba goor ee diyaaradaha ay yimaadeen magaalada muqdisho kuwa oo ka yimid dalka isutanka imaaraadka carabta sideyna gargaar deg deg ah imaaraadka ayaa gargaarka bilaabay kadib markii sidaas uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oo raalligelina ka siiyey sidii ka baxsanay biniaadanimada diblomaasiyadda dowladda federaalka ula dhaqantay labada kun sideed iyo tobankii kadib markii lacag dowladda imaaraadku ay leedahay lagu qabtay garoonka diyaaradaha adencadda ee magaalada muqdisho odayaasha ay waxgaradka iyo cuqaasha gobolka hiiraan ayaa soo dhowey dadaalka oo madaxweynaha maamulka hirshabeelle uu ka wado magaalada beledweyne madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne ayaa kulamo goorigoori ah waxa uu la qaatay odayaashii waxgaradka ah gobolka hiiraan isagoona kala hadlay arrimaha amniga iyo weliba sidii wada shaqayn u dhexmari lahayd maamulka gobolka ah iyo weliba odayaasha dhaqankii kan hiirshabeelle madaxweyne cali guudlaawe ayaa kulamadan waxa uu sidoo kale uu kala hadlay odayaashii ula kulmay sidii loo adkeyn lahaa amniga magaalada beledweyne dhowaantan lagu wada inay ka dhacdo doorasho qaar ka mida kuraasta baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaashii waxgaradka ah cali guudlaawe iyagu la kulmay waxaana sidoo kale ay sheegeen ay ka dalbadeen in ammaanka ay kala shaqayn doonaan maamulka hirshabelle isaguna gacanu ku siiyo sida odayaashaasi ay wax uga qaban lahaayeen waa kuwan odayaashii waxgaradka oqaasha gobolka hiiraan oo arrimahaas wadhan sharaxaya markaa jiraadoo maanta meeshaan ka dhacay waxaa loo qabtay beelweynta baadacaddo iyo madaxweynihii hirshabeelle mudane cali guudlaabe labadoonyadii qabiilkii baadacadada lalahay wasiiradoodii xildhibaanadoodii dhammaan maanta meeshaan ka soo qayb gashay waxaan aad kugu soo dhowaanay madaxweynehaynii hirshabeelle mudane cali guudlaabe waan u habalyaynay waan u ducaynay khayr iyo khayraadaan u rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaa sidaan u heshiin allah noo heshiisiiyo ummaddana allah heshiisiiyo ree hiiraan barooq allaha gaarsiiyo hirshabelle barooq allaha gaarsiiyo madaxweynaha waxaan aad ugu dadaaranay inuu waddanka u shaqeeyo si cadaaladu u shaqeeyo waan ugu ducaynay baadacadda maanta gobol iyo dal iyo dibadaasha joogta heshiisaas way qaadatay madaxweynihina waan u hambalyaysay waana wala ducaysanay horena waa ugu ducayn jirnay haddana waa u ducaynay insha allahu tacaalaa waxaan halkaan uga mahad celinayaa kulankii iyo xafladdii quruxda badnayd ee aan kula kulannay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa annagoo ah beesha ciise mudullood muxuu ahaayey walaalkeen oo madaxweynihii labada gobol ah ayaan halkaan uga mahadcelaynaa mahadu ha ku gaarto
cali guudlaawe isagoo uu tegay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa tan iyo uu tegay magaaladaasi waxa uu kulamo ula qaadanayay waxgaradka guud ahaan gobolka hiiraan isagoona kala hadlay dadaalka maamulkiisu ku doonayay magaaladaasi ay ka dhacdo doorasho waxaana sidoo kale uu sheegay amniga caasimada magaaladaasi amniga magaalada beledweyne isagoona sidoo kale uu kala shaqayn doono maamulka gobolka hiiraan sidii gacan bira loogu qaban lahaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ammaanka magaalada jowhar la adkeyn doono inta ka harsan doorashada baarlamaanka ee shanta kursi ee dhowaantan la qaban doono gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in maamulkiisa uu wada diyaargarowga ugu dambeeya islamarkaana ammaanka wax looga qabanayo magaalada jowhar ay taallo qaar ka mida kuraasta harsan ee maamulka hirshabelle waxaana sidoo kale uu ku baaqay dhammaan ciidamada amnigu inay u diyaargaroobaan amniga sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana horey uu u sheegay in magaalada ay ku sugeen ciidamo amniga qaabisha islamarkaana doorashadii hore ay ku soo dhammaatay si nabadda inta harsanna uu sheegay inay ku dhammaan doonto sidii loogu talagalay waaka gudoomiyaha amniga ee siyaasadda ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed caalin oo isagoo arrimahaasi haa ka hadlaya
sida aad la socotaan doorashadii aan ku guda jirnay baryahan intii badneed waa la soo mooday waa la qabtay ilaa sideed kursi oo waan soo dhammaynay si nabadgelyo ah ilaahay baa mahadda iska leh runtii ciidamada ammaankuna aad bay u dadaaleen oo ammaanka ka shaqeeyo oo isku jiro ciidamada qalabka sida aad bay ugu dadaaleen heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ciidamadaas si fiican ayay uga shaqeeyeen ammaanka si fiican oo maarat yani sidii loogu talagalay ah iyagana waa u mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin shanta kursioo hartay mar dhow haddii ilaha idmo iyagana inaan qataan rajaynaynaa iyadana waxaan rajaynaynaa in si abniya ay maarata noogu dhammaato oo dee waxa weeye bani aadan baan nahay oo qalad waa dhici karaa laakiin waxaan rajaynaynaa ilahay ka rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah noogu dhammaato oo sidii la rabay ay ku dhammaato
tan ay wadaan dadaalkii ugu dambeeyey ku aadan sida amniga magaaladaasi loo sugi lahaa intaay socdaan doorashooyinka baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya dadkii uu ka soo barakacay abaaraha baanay ka jiraan gobollada jubbooyinka ee soo gaaray goleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka dalbaday shacabka soomaaliyeed iyo maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe soomaaliya in gargaar deg dega lala soo gaaro maadaama xaaladooday tahay mid aada u hoosaysa dadkani uu ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobollada jubbada hoose ee jubbada dhexe ayaa iyagoo dhowaanahanba ku sugnaa magaalada kismaayo goleedkeeda iyagoo sheegay inaanay wax caawanaada ka helin dowladda iyo weliba maamulka jubbaland shacabka soomaaliyeedna ugu baaqay intii ilaahay waxuu siiyey inay dadkan wax la soo gaaraan
marka ugu hore waxaan ka ammaanay deegaanka afwadow tuulo la yidhaah miidow meeshaan ka soo barakacnay dadka reer baadiyaha waxaan ahayn alhollooda ay ka dhammaatay dhan kale waxaan idin wacsanaynaa ma haysano biyihii nolosha koowaad biyaha waay biyo ma haysano tan ugu labaad guryaal ma haysano oo masqulo ma haysano meelo mad madowbaceynoo lagu jira qorahaad aragtay rag meesha la taagan soo ma arkaysin cirkii dhulka looma dhexay guryahan waa sidaan marka waad mahadsan tihiin masqulo ma haysano biyo ma haysano guryo ma haysano haddaad wax noo qaban kartid dad walaalaheena tihiin oo islaam anigana wax noo qabta wax walba waad iskaga baahan nahay hadduu ilaahay mayaa u dhihin waad ku mahadsan tihiin intaan iyo inka badan waa adiga rajaynaynaa sida iyo nabadgelyo waad salaaman tihiin in wal meeshiisa
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali axbaaraadka dibaddana dowladaha maraykanka iyo xulafadooda ayaa muwaadiniinta loogu baaqay inay si deg dega uga soo baxaan dalkaasi ukrain maraykanka xulafadiisa ayaa ku buuray muwaadiniintooda inay si deg deg uga baxaan dalka ukrain si ay uga fogaadaan duulaanka ruushka ay ku jiraan weerar dhinaca cirka ah ee washington sheegtayna jimcihii inay ka dhici doonaan inay dhici karaan wakhti kasta maraykanka iyo yurub ayaa sare u qaaday digniintooda ku aadan weerar soofo leh halka moscow ay ku eedaysay waddamada reer galbeedka inay faafinayaan been iyo weliba ay ku qarinayaan falalkooda gardarrada ah ruushka ayaa in ka badan boqol kun oo askari ku ururay xuduudka dalka ukrain balse wuxuu ruushka ay kareeyeen oo qorsheyn oo duulaan lagu qaado dalkaas ukrain saraakiisha maraykanka iyagana cadaadis saaraya dhanka diblomaasiyadda waxay sheegeen ruushka uu ku soo duuli karo ka hor intaan la soo gabagabayn ciyaaraha olombikada qabuubaha labaatanka bisha februari lagana yaabo inuu isku dayo inuu qabsado caasimada kiyef iyo weliba magaalooyin kale wasiiriyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka maraykanka jek sullivan ayaa sheegay in muwaadiniinta maraykanku aysan filan karin daadburaynta milatariga haddii ay kasii sugnaadaan dalka ukraine sideed iyo afartanka saac gudahooda hase uga baxaan dalkaasi austraaliya iyo new zealand ayaa qooda dalalkii ugu dambeeyay ku buuray muwaadiniintooda inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan ukraine iyagoona ku biiray britain jabaanka latviya norway netherland israa'iil ayaa sheegtay inay daadguraynayso helada dadka shaqaalaha safaaradooda ka shaqeeya ay ku yaala dalkaasi ukraine gaar ahaan magaalada caasimadda kiyev warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nagaytaa
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel